أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon madaxa kooxda erdada ayaa dowladda xabshida etoobiya kala hadlay sidii ay qayb uga qaadan lahayd dagaalka uu kula jiro madaxda maamul goboleedyada ee xifaaltanka uu kala dhexeeyo sarkaal etoobiyaan ah ayaa si bareer ah wiil soomaaliha ugu dhaawacay deegaan ka tirsanaa dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabshida etoobiya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdii inay u soo gebagabeeyey macallimiinta iyo ardayda iskuulka degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan munaasabad lagu furayey mu'asaso tacliimi ah ayaa ka dhacday degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga baay dibadbax looga soo horjeedo murtad xasan garguurte ayaa ka dhacay magaalada kismaayo oo xarun u ah maamulka shaqadirarka ee jubbaland
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol lix iyo fartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayeen haatan isagii oo dhan madaxa kooxda riddada ayaa dowladda xabshida etoobiya kala hadlay sidii ay qayb uga qaadan lahayd dagaalka uu kula jiro madaxda maamul goboleedada ee xifaaltanka uu kala dhexeeyo haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabdiqaadir maxamed rabbaani xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa safarka madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu ku tagay magaalada adis ababa ee waddanka etoobiya halkaas oo uu kula kulmay abey axmed kuna booqday saldhigga ciidanka badda ee etoobiya sida ay wararku sheegayaan safarkan ayaa xasan garguurte waxaa kula teliyey madaxweynaha dowladda riddada jabuuti ismaaciil cumar geelle isaga oo fiirsanaya masaalixda u gaarka ah dowladdiisa geelle ayaa doonaya inuu safarka garguurte uu ku xaqiijiyo burburka isbahaysigaas saddex geesoodka ahaa ee sannadkii hore lagu dhisay casmara kaas oo u dhexeeyey masar eritereya iyo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho jabuuti iyo eritereya ayaa waxaa ka dhexeeya colaad taagan muddo tobannaan sano ah taas oo salka ku haysa dhul ay asmara xoog kaga haysato dalkaas xasan garguurte ayaa isaguna waxa ay wararku sheegayaan in booqashadan uu u arkay mid faa'iide u ah uuna kaga takhallusi karo madaxda maamul goboleedyada riddada si uu mar kale xukunka xafiiska ugu sarreeya riddada uu ugu soo laabto laba kun lix iyo labaatanka dagaalka kala dhexeeya axmed madoobe xurgufta lafta gareen iyo deni ayuu doonayaa madaxa kooxda riddada in uu etoobiya u kaashado maadaama uu u arko in ay khatar ku yihiin kursigiisa iyo dib u soo laabashadiisa xukunka villa soomaaliya marka uu dhammaado muddo xileedkiisan waad mahadsantahay rabbaani sarkaal etoobiyaan ah ayaa si bareer ah wiil soomaaliha ugu dhaawacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed balse ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya yaasir maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya sarkaal etoobiyaan ah ayaa dhulka iyo xoogga ku heystaan ee soomaali galbeed ku weeraray rag dhallinyaro ah oo ku sugnaa tuulada shakise ee ka tirsan gobolka ceelkari sarkaalka ayaa intaa kadib rasaas u kala ceyriyey dad doonayay inay u gurmadaan mid ka mid ah dhallinyarada la weeraray ayaa dhaawac uu soo gaaray wiilka dhallinyarada ah ee ku dhaawacmay rasaasta uu furay sarkaalkan etoobiyaanka ah ayaa in muddo ah ku dhiigbaxayay goobtii lagu dhaawacay ugu dambeynna waxaa loo qaaday xarun caafimaad halkaas oo lagula tacaalayo xaaladiisa weerarka kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka liyu booliska kuwaasi oo raafay dadkii goobta iyo meelaha ka agdhowaa ku sugnaa dowladda xabashada etoobiya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay sii kordhisay weerarada ay ku hayaan dadka rayidka ah sidoo kale gobolka doolo ee ka tirsan soomaali galbeed ayaa waxaa isna ka taagan dhibaatooyin ay u geysanayso dadka ku nool dhulka ay xoogga ku haystaan ee soomaali galbeed waxaana xusid mudan in sarkaal dabadhilif ah oo lagu magacaabo gaabane uu ka mid yahay saraakiisha sida baan u dhibaateynaya bulshada ku dhaqan gobolka doolo iyadoo uu si gardarro ah xabsiyada ugu taxaabay laba boqol oo ka mid ah odayaasha deegaanka mahadsanid yaasir howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen barta kontarool ee maleeshiyaadka ridada ee hareeri kaadiyow ee magaalada baydhabo waxaa jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi islabaay waxay mujaahidiintu gudaha degmada birdaale qaraxa kula beegsadeen saacadihii lasoo dhaafay gudoomiyaha ridada degmadaas waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo istaafkiisa ka mid ah shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ahaa dagaal ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka ridada deegaanka sabiid ee wilaayadaasi sidoo kale shabeellada hoose waxay mujaahidiintu laba qarax la beegsadeen kuliyo kufaarta afrikaanta ka mid ah oo sahaysiday kana baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday deegaanka shalambood maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey macallimiinta iyo ardayda iskuulka degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan sida uu ku warramayo cabdiqaani maxmed dowladan oo ahayd mid cilmi kororsi ah islamarkaana uu barbar socday kulan wadatashi ah waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka hoose iyo dhexe ee degmada ceel calihe ee wilaayada hiiraan muddadaha ay dowlada socotay ayay macalimiinta iyo ardayda ku qaateen culuum kala duwan waxaana sidoo kale gudaha iskuulka ka dhacay kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey waalidiinta ardayda iskuulka ceel cali iyo guddiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah macalimiinta iskuulka hoose iyo dhexe ee degmada ceel cali oo andalus la hadlay ayaa sharaxaya dowladaha iyo kulanka wadatashiga ah ee ka dhacay degmada ceel cali macalin ibraahim cusmaan cali runtii waxaan qaadanay duruus aada u qiimo badan oo faa-iidooyin kala duwan leh waxyaabaha aan faa-iidnay ee dowladan aan ku qaadanay waxa weeye waxaa ka mid ahaa almucalim naajax alqasw alfikriya idaarat alwaqti alshucuur bilmas-uuliya alwalaa walbaraa aliqlaas walmutaabac cashiradaas kala duwan oo waxyaabo badan aan uga faa-iidnay macalimiintii soo qaqaabisan waxaan leenahay aad iyo aad umahansan yihiin runtii annagana wax badan baan ka faa-iidnay runtii binu-aadamkana qalbigiisa marka uu mirir waa wuxuu u baahan yahan soofeyn waxyaaba marka aada u soo jiidasho leh iyo waxyaabo badan oo nagu cusub oon ka faa-ideysanay cashirkan ku qaadanay almucalim naajax iyo sidoo kaleeto idaaratlwaqti oo kale kamid ah maareynta waqtiga runtii maasha allah dowlada macalimiinta bis kuma koobnayn sidoo kale waxaa dowladan ka faa-iideystay oo markii ugu horeysay ah ardayda dugsiga hoose dhexe ee caalcali ka dhisan degmadan caalcali dowladaas oo sidoo kaleeto macalimiinta intay joogeen ayagana dhinac joogay oo ayagana si gooni a dowladda ugu socotay sidoo kaleeta kulamo waxaa jiray oo ay kasoo qayb galeen waalidiinta marka dowladda macalimiinta bis kuma ekayn waxaa ka faa-iideystay waalidiinta ka faa-iideystay waxaa ka faa-iideystay ardayda qaybahooda kala duwan dugsigan hoose dhexe sare ee degmada caalcali ee walaayada hiiraan guddiga ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta oo safar shaqo ku yimid wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashadaha ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada isagoona kulamo wadatashah la qaatay waalidiinta iyo waxgaradka wilaayada hiiraan mahadsanid cabdiqani munaasabo lagu furayey mu'asaso tacliimi ah ayaa ka dhacday degmada buulfulay ee wilaayada islaamiga baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan haya مؤسسة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية ما مرتي مراحل دوره كو مرحلة كوات ما هايتي مرحلة الفكر والتخطيط مرقرشي فكر يدا هايتي إلى waxay ahayd munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culumo nuqabo waxgarad waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale hadafka iyo ujeedka ayaa ahaa furitaanka mu'asase loogu magacdaray mu'asasatulfurqaan litaxfiidi alqur'aani alkariim watarbiyati alislaamiya taas oo laga furay gudaha degmada buula fullaaye ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay mu'asasadan ayaa loogu talagalay in wax lagu bara jiilka soo korayo islamarkaana si gaar ah loo bara farta iyo akhriska mudiirka mu'asasada alfurqaan litaxfiidi alqur'aani alkariim watarbiyati alislaamiya oo ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha lagu baran doono mu'asasada alfurqaan muqararka madrasada may aha sida boorkaba ku muuqato alqiraa'atu walkitaaba oo linkasaw farbarki ini ciyaalka lagu dhiso alqur'aanu alkariim wa culuumuh qur'aanka kariimka iyo culuumtiis in la baro alcaqiida الأحاديث النبوية الفقه السيرة الأذكار iyo towjiihaad oo madrasada muasasatu lfurqaan biidon ardada iyo waalidiintaba insha allah sheekh abu muslim oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda lagu casuumay ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda isagoona ku baaqay in la ilaaliyo xuquuqda gaarka ah ee uu leeyahay qur-aanka kariimka qur-aanku wuxuu leeyahay ikhwaani xuquuq buu leeyahay xuquuq lqur'aani waa lix iga qor kow alistimaac waa inaad qur-aan ka dhegaysataa fastamicuu lah labo alqiraa'a waa inaad akhrisaa saddex alxifdu waa inaad xifdisaa bal huwa aayaatun bayinaatun fi suduuri aladiina uutuu lcilma afar alfahmu waa in la fahmaa siday saxaabada u fahmi jireen midda shanaad waa atadaburu kitaab anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabaruu aayaatihi midka ugu dambeeya waxa weeyaan alcamalu in lagu camal falo guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga naqiib ibraahim cali nuur shaacirul islaam iyo guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ugaas cabdirasaaq macalin xasan ayaa iyagana dhankooda munaasabadda ka hadlay waxaan dardaarmayaa marka ugu horreyso wakhtiga in laga faa'iidaysto tilmaan yar haddaan bixiyo meeshaan waxaa la rabaa in arday iyo mucalimiin la iskugu keeno ardayga muxuu yahay maqaamkee buu fadhiyaa macallimkana maqaamkee buu joogaa mucallimku waa dabiib ardayguna waa macduur waalidkuna waa xallaano waalidka canuga dhalay canugiisa waa macduuro muxuu ku xanuunsan yahay wax la yidhahdo jahli baa yaa ku jira waalidka waxaa laga rabaa marka in dhakhtarkii waxaas ka daaweyn lahaa cudurkii ka daaweyn lahaa inuu asagu ku simo daawadii laga soo qaadana asagu haddana ku hubsado
sida walaalogii oo horreeyay bay in la dardaarmeen lay dardaartiila nin walku waraa sida waalidiinta iyo mucalimiinta iyo guddiga amase lajinada mu'asasada idaarada insha allahu tacala dhammaan dadkaas haddii iska hirimaan dad isku warqabo nagadaan walaa boorka ka qoran oo muqarar ka ahoo ini fulaano sidii linku taragali in fulaan markaase fuli koraan insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar isagoona dardaaran dhaxalgalla goobta ka jeediyey madarasada marka siisiiba boorsha ka daree ma haytan may ka qorana hee qur'aankii iyo mayna ka baraday culumtiis culumtiiska asaasan wa min culuumi alqur'aan mayba kumadaha tafsiir qur'aan alkariim tafsiirka ya kumad ah waaba waa culumta qur'aanka haddii la tilmaaka an ka horreeybo waay tafsiirka an ka horreeybo jazaakum allahu khayran marka in masaladaasi saasay la fahmo midigta koowaad galanta koowaad oo midig ah la kagoobada barashada qur'aanka kariimka xifdan wa macnan warkana caqiida innagadoo dadka muslimiinta ana majaraan in hayna qur'aanka iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu dambayntii dibadbax looga soo horjeedo murtad xasan gargurte ayaa ka dhacay magaalada kismaayo oo xarun u ah maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland waxaa si amaqaadaya warbixintan walaalka casaam carafaad dadweyne aad fara badan ayaa shalay iskugu soo baxay fagaara ku yaala magaalada kismaayo halkaas ay ku dhigeen banaanbax ay uga soo horjeedaan kooxda ardada soomaaliya gaar ahaan xasan guurguurte banaanbaxyaashan ayaa sitay boorar ay ku qorayiin erayo ka dhanah murtad xasan sheekh maxamuud oo ay ku eedanayeen dhibaato gaar oo ku hayo shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo dadka halkaasi ka hadla ayaa sheegay in xasan guurguurte uu cunuqabateen ku soo rogay shacabka magaalada kismaayo taasoo saameyn ku yeelatay bulshada halkaasi ku dhaqan xasan sheegow weesa shilmatay waxaana aaminsanahay soomaaliyey soomaaliyey soomaaliyey xasan sheeg waxaan aaminsanahay naftiisiiba inuusa ahayn oo rabad yahay rabad rabad inuu yahay waa in la baaro xasan maskaraatuna ugu jira maba haba isagii qaabka yuhuuddu u dhaqmaya maba haba soomaali qaabka yuhuuddu u dhaqmaya maaha soomaali arrintii loo dhiibana kama soo kama soo bixin xaykiisii kama soo bixin soomaali wuu isku diray shacabkiinu isku diray dadeerku ku riyey xasan sheekh hasacabsilo warkatag xilka baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya waa fadhiid fadhiid fadhiid waay maba haba maba haba farbar xaqa maba ha ayaga laftooda xilkaa ka dhaceen kakaga xil ma ahan markii ugu horreysay magaalada kismaayo uu ka dhaco banaanbax looga soo horjeedo xasan guurguurte bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ay dhegeen banaanbax ay uga soo horjeedaan kooxda ardada soomaaliya iyo hoggaankeeda walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xiligan waanageentaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu